anfacatayo aasaaskuna waa iyada
kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a toddobaadlayaasha ka baxo himila f m islamarkaana aan diiradda ku saarno mawaadiic la xiriirta aqoonta iyo kobaca garaadka dhegeystayaasheenna toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka hirgelinta maxaa laleadaa waaxaa ama laamaha maxaa loo yaqaan faydhoorka kuwaasoo ka shaqeeya caafimaadka dadweynaha sideen ku heli karnaa deegaan fayadhowr leh oo waxbarashada ku wanaagsan waa mid ka mid a heesaha ka hadlayo gubaabada waxbarashada soo saaruhu waa anigoo caliya mar kale iyo barnaamijka aqoonkaal
hooddi hooddi hoodeen awqaasina bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqaasina waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuuna nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabow taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada
hagaagaynu ku bilowno barnaamijka fayadhowrka dugsiyada waxbarashada waa hab caafimaad oo dhiirigelinayo ka hortagga cudurrada waxa uu ardada baraa caafimaadka jirkooda iyo maskaxdooda waxa uu habkani ka caawiyaa ardada inay hagaajiyaan caafimaadkooda islamarkaana yareeyaan khataraha ka dhigi kara kuwa nugul hannaanka fayadhowrka dugsiyada waxbarashada waa mid siinayo ardada xirfaduhu ay adeegsan karaan si ay u doortaan nolol caafimaad leh fayadhowrka caafimaadka waxa uu ardayga u horseedaa inuu guul ka sameeyo waxbarashadiisa si guud waxaa loo ogaaday in ardada caafimaadka qabta ay si wanaagsan wax u bartaan daraasado hore ayaa muujinayo in ardayga leh badqab caafimaad inuu keeno darajo sare islamarkaana uu ku wanaagsan yahay imtixaanka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo w h o waxay ku qeexday faydhowrka caafimaadka dugsiyada inuu yahay khibrado laysku geeyey oo loogu talagalay in shakhsiyaadka iyo bulshada looga caawiyo sidii ay u horumarin lahaayeen caafimaadkooda iyaga oo kordhinayo aqoontooda islamarkaana saameyn ku yeelanayo dhaqmadooda helitaanka goobo nadaafad ahaan wanaagsan waxay qayb ka qaadan kartaa hagaagsanaanta waxbarashada uu ubadka helayo arrintaana waxaa dowr ka qaadan kara bulshada oo u diyaar garowda sidii ay gacmaha isku qabsan lahayd deegaan caafimaadlana ay u abuuri lahayd haddaba waa maxay muhiimadda faydhowrka goobaha waxbarashada yaa saameyn ku leh dal ahaan waa sidee faydhowrka goobaha tacliinta weydiimaha iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya ustaad cabdifataax xaaji xasan macow oo bartay cilmiga caafimaadka guud faydhoorka goobaha waxbarashada waxaa lagu qeexin karaa waxaa la yidhahdaa waa hanaan hanaankaasoo lagu joogteynaya nadaafadda laguna ilaalinaya caafimaadka ardayda waa ognaha maxaa layihahdaa goobaha waxbarashada zamanadan dambo nadaafadooda ay sorownaanunsaa xilligii markii laga soo bilaabo xilligii maxaa layihahdaa isbahaysiga iyo wixii ka dambeeyey maxkamadaha laakiin hadda waxaa jira maxaa layihahdaa shirkado ka shaqeeya nadaafadda kuwaas u saacidaya in maxaa layihahdaa nadaafado badan laga qaado marka nadaafadda waxaa loo kala qaybayaa labo wasaqahana ka imaanaya maxaa layihahdaa goobaha waxbarashada waa kuwa ama dareere ah ama kuwa adka ah inkastoo aynan la mid ahayn goobaha waxbarashada caalamka oo kale goobaha waxbarashada caalamka oo kale waxay leeyihin waxyaaba loo yaqaan plastic beanis oo lagu rodo wasaqaha laakiin annagu ama iskuulaadku waxay u isticmaalaan inay ku shubaan maxaa lahdaa juuni iyagoo isugu daraya maxaa lahdaa wasaqdii adkayd iyo wasaqdii dareeraha taasna ay dhibaato caafimaad kaga imaan karto ardayda oo joogta maxaa lahdaa deegaanada waxbarashada suuragal ma tahay in la helo qeybaha fayadhoorka deegaanka waxbarashada haa waa suuragal haddii ay dowladdu si fiican u shaqaynayso waa ognaa dowladeenu hadda dowlad soo koraysa waaye Een, haddii laamaha maxalada faydhowrka la sameeyo la hirgeliyo waa suuragal laamaha la hirgelinayo waa in laga hirgeliyaa maxalada deegaanada ama degmooyinka taas u suuragelinaysa maadaama iskuul walba uu ku yaalo maxalada degmo haddii degmadaas laan faydhowr laga sameeyo waxay saacidaysaa in iskuulaadka la booqdo maxalada maxalada la siiyo maxaa wacyigelin ku ku filan oo dhanka maxalada nadaafadda ah. ha ahaato maamulkii sare ha ahaato dadkii nadaafadda gacanta ku haya shaqaynayay iyo sida loo maamuli lahaa iyo meeshii la geyn lahayba wacyigelintii loo baahnaa ma heshaa bulshadu si loo helo deegaan waxbarashadu ku habboon caafimaad ahaan iyo nolol ahaanba Een, bismillah markii laga bilaabo waqtiga hadda la taagan yahay waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol meesho laakiin boqolkiiba labaatan meesha iyadoo laga fiirinayo hal il ishaasuna ay tahay dhish- isha maxalada warbaahinada ama mass mediaha inta badan bulshadu inta badan waxay ka helaan maxalada wacyigelin dhanka maxalada warbaahinada inkastoo warbaahinaduna ay yihiin dad iyagu isxilqaamay oo dadka jecel inay wax badan gaarsiiyaan laakiin kaalmihii kale oo dowladda aad ay u hooseeyaan maadaama la dhahayo wacyigelin marka la sameynayo ay u baahan tahay fan ama dhaqaale in maxalada dowladdu ay hirgeliso barnaamijyaadkaas in kamid a in laamiyada lagu dhejiyay maxalada bosteris bostereska wax kamadan boorar ka turjumaya maxaa lahdaa muhiimadda ay leedahay nadaafadda dhanka ku saabsan maxaa lahdaa goobaha waxbarashada sidoo kale wax kamid ina sameeya ruwaayado oo lagu maxaa lahdaa lagu muujinayo in maxaa lahdaa muhiimadda ay leedahay nadaafadda marka la joogo goobaha maxaa lahdaa waxbarashada laakiin taas ilaa hadda ma muuqno laakiin isha keliya hadda bulshada ay wax ka hesho wacyigelinta dhanka waxaa maxaa la yidhahdaa een, warbaahinada insha allah waxaan rajeyn doonaa haddii dowladdu xogeysato in la heli doono maxaa la lahdaa wacyigelin oo dhanka ku saabsan maxaa la lahdaa een, waxbarashada Een, waayahay sidaan ognahay iskuullada ama goobaha waxbarasho ee soomaaliya ka jiro waxay u badan yihiin goobo gaar loo leeyahay marka mas-uuliyiinta goobahaasi waxbarasho iyaga mas-uuliyad noocea ka saaran inay aasaasaan ama ay sameeyaan een, goobo u gaar ah fayadhowrka waxbarashada Een, horta su-aal fiican waaye oo aada u muhiima Een, oo kuley sax waaye inta badan waxbarashadu hadday naqata business qof walba meeluu furanaa wuxuu furanaa wax kala maaha inay dakhli kasoo galaan iyo ujeedadiisu in ay tahay in dad u waxbaro laakiin muhiimadda ka saaran waxaa waaye haddii iskuulaadku ay yihiin iskuulaad oo hore u tegay oo muddo badan shaqaynayay ama haddii iskuulaadka yihiin iskuulaad hadda cusub oo hore usoo karaya kuwa hore u tegay waxaan kula talin lahaa maxaa la lahdaa inay maxaa la lahdaa haddii ay awoodi karaan in dowladda ay u tagaan haddii dowladda barnaamijkaas sameyn karin goobo qaas oo ku meel gaara inay u sameeyaan si ay maxaa la lahdaa loo horumariyo caafimaadka ardayda haddii tan kale aad ama maado iskuulaadka hadda oo maxaa la lahdaa hore usoo koraayo iyagu waxay u baahan yihiin maadaama ay u baahan yihiin fan iyo dhaqaalo ayaguna haddiinan awoodin inay ka u imaadaan maxaa la lahdaa degmooyinka ay kala tashtaan yidhaahdaan maxaa la lahdaa anagu ma awoodna laakiin dhankaasana laga saacido jimicsiga ama waxaa la yidhaahdo een, physical exerciseka ma ka mid yahay fayadhowrka waxbarashada haa dabcan haa waxaan diidaya ma jiraan sababtoo ah qof walba bini aadana wuxuu maxaa lahdaa u baahan yahay caafimaad caafimaadka lagu sheega waxaa la jir caafimaad qaba maskax caafimaad leh marka sababaha hadda iskuulaadka ay u isticmaalaan xilli walba iskuulka bilaabanaya inta badan iskuulaadka waxay bilaabaan hal saac iyo bar waxa loo bilaabana waxaa waa jimicsi qofka maadaama uu soo kacay jirkiisu waa jiifaa laakiin maskaxdiisu way shaqaynaysaa si maskaxda si fiican ugu shaqayso qofkuna waxbarashada uga faa'iidaysto wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo jimicsi jimicsigaasna wuxuu ka qaadan doonaa in qofku oxygen fara badan oo qaato oxygenkaasna wuxuu keeni doonaa maskaxda si fiican u shaqayso jimicsigana marka laga hadlayo waxaa loo kala qaybaya saddex mid waxaa la qofku biniaadamku maalintii inuu soddon daqiiqo oo oo jimicsi sameeyo taasoo ka hortegayso cudurrada raaga Een, jimicsiga labaad waxaa la soddon ilaa lixdan daqiiqo qofkuna waxay u saamaxaysaa haddii soddon ilaa lixdan daqiiqo maalinta oo sameeyo inuu ka hortago inuu culays qaado kan kalena waxaa la sagaashan wixii ka badan sagaashan daqiiqo wixii ka badan qofka jimicsi sameyn waxaa la qofku maxaa la lahdaa wuxuu ugu talagalaa inuu culeys ka dhimo saddexdaasa loo kala qaadaa guud ahaan jimicsi jimicsiguna ardayda aada ugu muhiim yahay si waxbarashadeeda hor u sii wataan maadaama aad macalin tahay oo aad ka warqabtid deegaanada waxbarashada ee soomaaliya ee weli ma jirta meel aad aragtay iskuul ama goob kale oo waxbarasho oo leh meel u gaar ah een, fayadhowrka een, iskuulkaasi ama goobtaasi waxbarasho maya aniga inkastoo aan iskuulaad badan wax ka dhigo oon soo wareegay laakiin weli maan arkin goobo oo gaar ah laakiin waa dareemi kartaa laakiin hal mid oo ku sheegi karaa iskuulaadku waa la kala qaadaa kuwana xanaanooyina la rowda waaye kuwana iskuulaad caadi waaye marka xanaanooyinka oo kale waa laga yaabaa inay leeyihiin goobo u dha- u gaar ah goobahaasuna laakiin inayn goobo si weyn u ballaaran laakiin waxay matalayaan goobo yaryar oo maxaa lahdaa oo faydhowr ah taasoo ka saacidayso ilmaha waxyaabo fara badan sidoo kale la baro ilmihii waa qashinka inaysan dhigin goobaha loogu talagelin laakiin dhigaan meelaha balaastikada caaga loogu talagalay si aydha u fudaata in qashinka meesha laga qaadan iyaguna ay u badbaadaan caafimaadkooduna hor ugu kaco- uu sar sar ugu kaco gobihii waxbarashada haddii aysan nadaafadoodii wanaagsanayn ama fayadhowrkeedu uu wanaagsanayn dhibaatada noocee ka dhalan karto wallaahi dhibaatooyinka ugu badan oo ka imaan kara waxaa waaye in maxaa la dhahdaa shuban inuu ka imaado sababtoo ah cuntooyinka ugu badan ee goobaha waxbarashada lagu cuno waxaa ka mid ah cuntooyinka fudud oo loo afqalaad lagu dhaho snack foods ka mid yihiin sambuuska iyo macsharada iyo bajiyaha waxyaabahaas la isticmaalaa waxyaabahaas inta badanna waxaa la ogyahay dadka soo sameeya nadaafaddooda inay aada u leedato inkastoo aan boqolkiiba boqol garaaf aan ku cabiraynin laakiin dadka inta ugu badan waxaa waaye dadka oo barnaamijyaadkaas keena waa dad iska danyar waxaa laga yaabaa iyadu inay iskuulaad badan ku xiran tahay barnaamijkaasna oo ka caawiyo ilmo ilmuhuna aynan ka siin nadaafad taasna waxay ku saacidaysaa ilmihigoo gacantooda wasaq inay hooyadii ama ay caawiyaan taasna waxay ku keenaysaa ardada inay la imaadaan calool xanuun iyo shuban shubankaasuna ma ahan shuban qofku joogto ku naqanaya waxaa la dhahaa self limiting aa la dhahaa. qofku markuu cuntada calooshiisa ka baxdo then waa siiisa hore kusoo laabana laakiin waa dhibaatooyinka ugu badan oo laga qaado waxaa kamid ah maxaa la dhahaa jaardalaami in dadka qaadaan caruurta inay ka qaadaan ama dadka waxbarna ay ka qaadaan taasna ay ku sabaysa xanuuno kale inuu qofku kusii hormaro goobaha waxbarashada ee haatan dalka ka jira sidee kula muuqdaan nadaafad ahaan wallaahi waqti hadda la joogo xilligii oo maxaa la yidhahdaa laga soo dhaafay een, maxkamadihii maxaal sbaysigii xilligaas aad ay u liidatay iskuulaadkuna aad bay u yaraayeen laakiin waqtigan la taagan yahay ee imaaday shirkadda maxaa loo yaqaan eco iyo shirkado kale oo dad gaar u leeyihiin oo isku xilqaamay inay wasaqda dadka qaadaan waxaan leeyahay hadda way kasoo roonaanaysaa boqolkiiba toddobaatan aan ku qiyaasi karaa laakiin weli boqolkiiba boqol lama gaarin maadaama goobaha waxbarasho caalamka aan la tartami karin laakiin hadda waxaan noo muuqda ama ifaala waxaa noo muuqdo in xaaladii hore ku jireen ay kasoo ugu soo kaceen inkastoo uu jiro dagaal dhanka ganacsiga oo iskuulaadka ah dad rabaan in maxaa lahdaa inay horumar ka sameeyaan iyagoonan maxaa lahdaa xisaabta ku darsanayn nadaafadda ahmiyadda ay u leedahay ardayga laakiin hadda waxaan dareemaa in booskii la taagnaay ama garaafkii hore loo taagnaa in hadda kor looga soo kacay laakiin weli meeshii la rabay oo la- lala tartami lahay goobaha waxbarashada caalamka inaan weli la gaarin insha allah waan rajaynaynaa in la gaari doono sanadaha soo socda haddii sidaa kusii socdaan ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriga oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan maxaa xal u noqon karo si loo helo deegaan cunto iyo dad caafimaad qababa Een, waxaa xal u noqon karo hirgelinta maxaa la yidhahdaa waaxaha ama laamaha maxaa loo yaqaan faydhoorka kuwaasoo ka shaqeeya caafimaadka dadweynaha mar haddii laamahaas la hirgeliyo waxaa fududaan doonto in degmooyinka laga dhiso then kadibna la sameeyo maxaa la wacyigelin joogta ah oo loo sameynayo goobaha waxbarashada meelahooda loogu tagayo waxyaabaha maxaa la yidhahdaa u baahan yihiin dhanka caafimaadka lagala talinayo dhanka nadaafadda qofkii nadaafad u hayana lala talinayo qofkii maamulkana lala talinaayo mar walban uu helayo maxaa loo yaqaanaa een, wacyigelin joogta ah ama ha ahaada in lagu qabo barnaamijyaad iskuulka loo sameeyo seminaris ay soo booqanayaan madaxda maxaa loo yaqaanaa faydhoorka ayna kaga hadlayaan maxaa loo yaqaanaa faa'iida ee leeda nadaafadda iyo maxaa leedaa nadaafadda sidoo kale faa'iidada ee leedaa deegaanka iyo sidoo kale nadaafadda faa'iidada ee leedaa shakhsiyaadka mar haddii qofka la baro waxaa sahlanaan doonta inay yaraato dhibaatada maamulada iskuulka waxaan kula talin lahay si gaara iyo si guudba inay sameeyaan barnaamijyaad ay kagala talinayaan maxaa- maadaama iyaga yihiin dad wax soo bartay in mar walba loo sameeyo ardayda bish bil walba ama sanadkii loo sameeyo barnaamij kaga hadlaya maxaa loo yaqaanaa faydhoorka iyo muhiimadda uu leeyahay iyo caafimaadka heerka uu u gaarsiiyey maxaa loo yaqaan faydhoorka waxaan ognahay caafimaadka iyo faydhoorka marka la agdhigo ama nadaafadda maxaa la- waxaa lagu xisaabaa inuu miisaan mar miisaan haddii nadaafaddu hoos u dhacdo caafimaadkuna hoos u dhaca mar haddii maxaa leedaha nadaafadduna kor u kacdo caafimaad kor u kaca maadaama ay yihiin wax miisaan isku- isku maxaa leedahay isku dhayla tiran in mar walba qiimaha uu leeyahay maxaa leedahay nadaafadda in ardada la baro si mar walba miisaankaas u ilaaliyaan guud ahaan waa inaga intaa barnaamijkii aqoonkaal oo aan ku soo qaadanay macluumaad kala gedisan waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinayay anigoo cali ah waxaana farsamaynayay khaalid xuseen sheekh abubakar inta aan toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamij midkaan lacayna waxaan idinka tegaynaa heesta ka hadlayso muhiimadda cilmiga uu u leeyahay ardada أحبار شو أهلا ذل قيس وأحبار